waad mahadsantihiin warqadaa kasoo baxday maanta waxaa soo wada saaray banka adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka waxaanay soo gabagabeynaysaa ama soo gunaanadaysaa shaqo dheer oo dayn cafinahayd oo in badan dadka soomaaliyeed la socdeen qeyb weyna ka qaateen iyo madaxda soomaalidu iyada oo lala kaashanayo beesha caalamka lala kaashanayo arrintaasaa gebagebe soo noqotay maanta warqadu sida ay leedahay waxa weeye in dayn cafintii qolooyinka labada labada labada organisation ama labada hay-adood ay soo gaadhay waktigii soomaalida daynta laga cafin lahaa runtu waxay tahay waxa weeye toddoba iyo labaatankii bishan iminkaan ku bishiina soo dhaaftay washington baan tegey waanigii lasoo saxeixday dayn cafinta oo lacagtii lagu dhaafayey i m f tuna shalay hay-adda lacagta adduunku shalay ayaa managementkoodu shiray ama qolada boorka la idhaa shireen iyaguna waxay gaadheen qaraarkaa in soomaalida daynta laga cafiyo qolada kale ee ku jirta groupkaas ee la yidhaha african development banka ayagana bisha labadeedii bishan aan ku jirna labadeedii waanigii ivory coast tegay abijaan magaalada la yidhaahdo ee iyagana lasoo saxeexday marka groupka lacagta inagu leh oo iyagu markaad isku geyso ilaa billion ku dhow ayaga arrimahoodii halkaasay kusoo gabagaboobeen taasaana markaa warqadani ay tilmaamaysaa si fiican baanay u qaada dhigaysaa soomaalida way hambalyeynaysaa warqadaasi labada institution baa hambalyeynaya marka inaguna runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay halkaan soo gaadhnay inaan hore usii soconno mooyaa dibna u noqon mayno haddii ebeedno mudane wasiir qorshahan in muddo ayuu soo socday lacagta dayn cafinta ee soomaaliya ay waday ayna ka kaashanaysay hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka maxay tahay tallaabada xigta oo qorshahan ah oo aada samaynaysaan
horta tallaabada tallaabada ugu horeysa ee iska bilaabatayba iska bilaabantayba waxa weeyaan dayn cafintana in dhinac laga wado dalkana lacagi soo gasho oo dakhli soo galo dibadda ka soo galo institutionska imkaan ka hadlayno banka horumarinta africa iyo hay-adda lacagta adduunka iyo banka weyn ee world banka la yidhaha ama banka adduunyada inay lacagihii markii hore dayntu inaga hortaagnayd loo furo ayaa horta ugu importansan waxaa kaloo important aada muhiim on doonayna inaan isla ogaano dayntaasi dhinac baa lainooga duway dib dambana inoo inoo inoo dhibaateyn may mayso laakiin waxyaalo badan baa inaga laynaga filayaayo wax bilaashi ma jiraan inaan hore u soconnaa la doonayaa habka imika dawlad wanaagga ayaan soo marnay inaan sidaa u wadnaa la doonayaa haddaan u wadi weyno dhibaato ayaa inooga imanaysa markaa markaa stebka labaad ama ama tallaabada labaad waxa weeyaan lacagaha la keenayo mashaariicdoodii inaan galno horeerina waa la galayba taasi waa mid wey talabaad dadka kale lacagaa inagu leh oo sidaan hore ugu sheegay t v-ginana u sheegay meelo kalena ka sheegay qolada ku bahawday paris ee la yidhaha paris clubka oo maraykanku ugu horeeyo oo ruushku ku xigo oo faransiisku ku xigo talyaanigu ku xigo ingiriisku ku jiro japan ku jirto ugu waaweyn qolooyinkana iyagana shirkoodii shaqadeedii baan imanka wadnaa iyaguna waxaan shiraynaa haddii ilaha yidhahdo bishan koob iyo soddonkeeda paris inaan tagna ahayd paris lama tegi karo waxaan loo tegi karana xanuunada imika jira marka video conference ayaan leenahay haddii ilaha yidhahdo ayagana waxaan rabnaa maalintaa inuu war wanaagsani kasoo bixi doono waxaan ugu bushaareynayaa ummadda soomaaliyeed waxa weeye dariiqan aan soconno ee dayn cafinta la yidhahdaa mid innaga laynoo sameeyey maaha waa mid loo sameeyey dalalka sidaynaas oo kale ah lana soo sameeyey sagaashanadii lasoo sameeyey in fact waxaa la sameeyey sagaa lix iyo lix iyo sagaashankii ilaa maanta waa la waday waddankii toddobiyo soddonaad baan nahay halkaas soo mara afrikada inteeda badanina way soo mareen marka dariiqaa dalalkii dalalkii ugu wanaagsanaa ayaan iyaan ku jirnaa imika marka dariiqaa la eego inta imtixaan lasoo qaaday habkaan inagu arrimaheena soo maamulanay waktigay qaadatay yacni wax madmadoowa ku jira inaan dalalkaas dhowr iyo soddonkaa toddoba iyo soddonkaa aan number one ka nahay madmadow kuma jira ciddii doonaysa waxaad ka akrigi kartaa meelaha marka runtii caawa aad iyo aad iyo aad baan anigu u faraxsanahay waxaana filaya dadka soomaalidna inay nala farxi doonaan wax wanaagsan baa soo socda haddii habkaan ku soconno aan ku soconno nalka meesha ugu dambaysa ee soomaaliya la dhahayo dayn damba laguma lahan oo waa laga cafiyey waktiga ay qaadanayso taasi ma noo sheegi kartaa eeg waktiga horta kolley iyo kolleyba haddii lacag lagugu leeyahay oo intaasoo bilyan lagugu leeyahay maalin keliya lagaama dhaafi karo maalin keliya lama odhan karo waa lagaa dhaafay oradoo meeshaa doonta ka dhac lama odhan karo qawaaniin iyo nidaam iyo wadadaa la soconaya waxay leedahay meelo lagu nastay leedahay arrimo fara badan oo laysku daba joogay leedahay waxaa la diidayaa maanta iyadoo oo laynaga dhaafi karo gebigeedoon gamba laynagu reebi karin waxaa la diidayaa wadanku inuu berrito wuxuu doono sameeyo oo wadano fara badan ilaa iyo lixdanadii wadano fara badan oo sidaas oo kale looga dhaafay inay maalinta dambaba intay meelo tagaan dayin kala soo qaataan oo saddexdii sannadood iyo afartii sannadood oo walba laydhaa wadankaasi dayn buu halkaa joogaa wax kale lama siin karo wadankii dhibaatada faqrinimadii baa meel gaadhay oo haddana dib layskugu qayshado ayaa ayaa ayaa la diidayaa marka waxaa lainooga baahan yahay nidaam inaan ku soconnaa loo baahan yahay nidaamkaa maanta aan jiidaynay dawladda soomaaliyeed jiidaysay dadka soomaaliyeedna qaybta ka qaatay gaar ahaan dadka dadka ganacsi ganacsatada ay qaybta ka qaateen inaan nidaamkaa wadno baa loo baahan yahay inta ilaa ilaa iyo labada sane soo socda labada sane soo socda haddaan nidaamkaa ku soconno wax waloo jiraba waa la dhaafay wax waloo jiraba waa la dhaafay maanta ilaa maalinta labada sannadood aan gaadhaynana wax dambe oo inagu aan bixinayno oo jeebkeena aan ka bixinaynaa meesha ma yaallo arrin complicated weeye xisaabo fara badan bay u baahan tahay waxaan ku tala jirnaa maalin iyo lababa inaan inaan dadka soomaaliyeedna la hadalo guruub guruubna loola hadlo dhalinyarada lala hadlo magaranaysaa beesha caalamka aan u yeedhno oo la la la fahamsiiye ummadda soomaaliya laakiin waxa nuxurku wuxuu yahay waxa weeye maanta dayn dambe haddaan nidaamkaa ku soconno wey dayn dambe oo laynoo qabsanaya haddaan nidaamkaa ku soconno ma jirto khayraad wixii ana waa laynoo furaya waana la furay
mudane wasiir maadaama hadda qorshaha meel fiican uu imaaday oo guul soomaaliya u ah soomaaliya dayn ma ka soo qaadan kartaa bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ma soo qaadan karta mana qaadanay laba arrimoodoo meesha ku jira ma soo qaadan karto dayn leanna waanay iska bixin karayn hadday dayn soo qaadan lahayd tii hore iska bixi baa lagu odhan marka qaanuunkaan kuwa ogolayn one second issue waxa weeye arrinta labaad annagaan rabinba inay dayn qaadano sas baan ka qaadnay dayn lanagu leeya sas baan ka qaadnay umana baahnin in dayn soo qaadano umana baahnin in dayn soo qaadano khayraadka african development adduunyada u qaybiyo africa u qaybiyo tawel banku qaybiyo adduunka waxaa loo qaybiya qaarna waa qaarna wadanada qaar iyadoo la eegayo dhaqaalahooda halkuu marayo populationooda intuu yahay sizeca dowlad dalku intuu yahay budgetkeeda intuu yahay waxaa la eegayo formula baa jirta marka lacagta la qaybinayo adduunyada adduunyadu baanankaa u dhiibto wadanada qaar waxaa la siinayaa amaah keliya qaar amaah iyo deeq baa la iskugu darayaa kuwa ugu hooseyana deeq baa la siinaya inagu categoriga ugu hooseeya baa nahay markaa dayn inaan soo qaadano dhaqaalaheenu ma ma saamaxayo mana ogolaan karayo ma support garaynayo maarata markaa dayn aan soo qaadanayna waan maqlayay dhowr dhowr jeer dad le dayn baa la dawladdu qaadan ma qaadanayso ma qaadanayso mana qaadan doonto ilaa iyo ay gaadho economigeenu dhaqaalaheenu inuu iska xamili karo inuu xamili karo ma qaadan karta mana qaadanayso lagumana tali jiro maanta
mudane wasiir dad badan oo soomaaliyeed oo dhashay burburka kadib ama xilligaas joogay waxayse faham ka haysan deyntaanu sida ay ku gashay dadkan soomaaliyeed oo loogu yeeshay bal sidey deyntaanu soomaaliya kusoo gashay markii hore oo dawladuhu ugu yeesheen
waxay ugu yeesheen waxa weeye dalkani dal dhisan buu ahaa dhaqaalaha dhaqaaluhu markuu fiican yahay wuxuu kusii fiicnaadaa inaad dayn iyo deeqda adduunyada waxaad kasoo qaadanaysa hoos qad macnaheedu wuxuu yahay waxa weeye haddaad maanta doonayso inaad gasho arrinta muxuuha inaan dadka inaad ka gurto halkan ka gurto ood magaalo kala geyso dee waxaad waxaad u baahan tahay wixii lagu geyn lahaa baad u baahan tahay wixii lagu geyn lahaa inaad gaadhiiysataad u baahan lacag ma haysid ama in kugu filan ma haysid baankaad tegi waad soo amaahan waxaad rahni aqalkaagaad rahamad u dhigi ama wax kaloo leedahay baad rahamad u dhigi waxaad og tahay baskaasi inuu isbixinayaad og tahay markaa baska maalintii markaad shaqayso badhna dayntii horead ku bixin badhna faa'iiday kuu noqon sidaasoo kaleba wadanaduna yihiin marka yani dayn waloo aan qaadanay waxa ugu horreysay dayn aan qaadano juun labadeedii kor iyo lixdankii ayaa ugu horreysay dayn aan qaadano waa taan ruusha kasoo qaadanay weeyaan marka deymahaasi waxaa lagu dhisay waxaa lagu dhisay warshadaheeni baa lagu dhisay wadooyinkeeni baa lagu dhisay mid waliba waxay ku baxday waa qoran yihiin ya qaar warshadaa lagu dhisay qaar iskuula lagu dhisay qaar jaamacada lagu dhisay qaar macalimiin meelo loogu sameeyey qaar dad lagu tababerayey yacni wax waliba dhaqaalaha socda ayuu ahaa ilaa iyo maalintii burburkeeniina burburkeeni intaynan gaadhina labiyo sagaashankii intii ku horreysay dee wixii dayna waa layska bixinayay dayntu waxa weeyaan waxaa muddaa lagaa yar daynaya intaad wax dhisayso dabeetana waxa laga afartan sano iyo waxaas baa laga ayaa ayaa la doonaya inaad ka bixiso afartankaa sano bil walba waxbaad bixinaysaa lacagtii badanna waad heshota waxbaad ku dhistay maarata marka marba wixii lagu dhisayo ayay tahay inuu soo celiyo deynta haddaanu soo celinayn hadhow dhibaato ayaa kaaga imanaysa markaa sidaasay deyntu ahayd mid walba waan ka ka warqabnaa si aad u ogtihiin dhibaatay nagu dhacday markaa agreementskii ama ama wixii aan heshiisyadii aan seexnay ma yaalaan waa soo wada helay adduunyada wax inagu leh baan kasoo helay intooda badani waa waa waa waa la xaqiijiyey dayn la isla xaqiijiye weeyaan qolada paris galabka institutionska kalen ka hadlaynay african development bank world bank iyo i m f ta international communityga laisla wada xaqiijiye weeyaan beesha caalamka in dayntaa soomaaliya lagu leeyahay marka meeshay ku baxdana waa waa la yaqaana dee dhulka haddana dib buu sii burburay maarata